بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حشرني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر كل حاد waxaynu kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka watacaala eh, qodobka lixaad oo odhanaya ikhwatu yuusuf eh, yu- yuwaar- eh, yuraawiduuna abaahum can yuusuf yuusuf calayhi salaam iyaga oo aab- eh, ikhwatu yuusuf oo aabbahood baryaya oo ka qalqaalsanaya inuu maaragtay ku daro inuu yuusuf raaco oo la soo cayaaro oo waxa weeye uu ku daro waa tii aynu niri casharkii hore waxay ku heshiiyeen oo go-aan ku gaareen inayna dilin laakiin ay qaadaan oo ceel ku ridaan oo ay jubbiga ku ridaan jubbigana waxaynu nidhi waa ceelka inta aan la samaynin oo karkaarka iyo loo samaynin halka ayay ku heshiiyeen yaltaqidhu bacdu sayaaratin kuntum faaciliin oo markaa ay qaataan dadka safarka ku jira saa sameeya in kuntum faaciliin ay laabudda haddaad tihiin kollay yuusuf kuwa aan daynayn saa sameeyo dilka ka daaye arrintii bay ku heshiiyeen marka go-aan bay ku gaareen waa soo tageen aabbahood bay u yimaadeen arrintaanay u qadimeen aabbahood qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana maa laka laa ta'mannaa calaa yuusufa wa innaa lahu lanaasixuun waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana aabbahayow maa laka laa ta'mannaa calaa yuusufa maxaa kuugu wacan oo aad yuusuf noogu aamini la'dahay maa laka laa ta'mannaa calaa yuusufa wa innaa lahu lanaasixuun annagoo ee, u naseexaynaynaa oo walaalihiisa oo khayr la jecel oon dhibaato la jeclayn maxaa kugu dhajiyey yuusuf ood noogu aamini la'da ood waxa weeye inay ka furfuraan bay rabaan arsilhu macanaa qadan yartac wayalcab innaa lahu laxaafiduun nugu dar baa la yidhi biri annaga ayaa waxa weeye arsilhu macana hana raaca biri subax waxa weeye ha soo cayaaro miraha ha soo gurto ha soo maaragtay miraha iyo ha soo cune arsilhu macanaa gadan biri subax waa inaad nagu dar odag ee wiilka yartac wayalcab ratcigu waxa weeye waxa weeye maaragtay inuu miraha soo cuno oo alaklu washurba baa la yidhaahdaa asalkiisa marka waxay leeyihiin arsilhu macanaa gadan yartac wayalcab macnaha wuxuu soo cunayaa waxbuu nala soo cunayaa geedahaasaa midhaha ka soo guranaynaa duurkaasaan aadaynaa waan soo cayaar siinaynaa wayalcab wuu soo cayaarayaa waxay leeyihin culammadu macnaha waxay leeyihiin maxaad wiilka guriga ugu haysaa wiilasha ha raaco ha soo cayaaro oo boodada ha barto oo ee, sida loo tartama ha barto oo annagaa walaalkiisaoo gacanta ku hayna maxaa adigu wiilka ugu dheganta ha wayalcab wa innaa lahu la xaafiduun annaga ayaa xifdiyeyna haddaad ka baqaysid ee, yuusuf in dhibaata gaarto annagaa gacanta ku haynanoo xifdiyeyna dhibaatana ma gaarayso ha waa sida caadiga ah oo dhallinyarada iyo ciyaalka iyo wiilasha walaalaha ah kuwa waaweyn kuwa yaryar intay gacanta qabtaan soo cayaarsiiyaan saasoo kale bay odagay kaga qalqaalinayaan oo rabaan inay ka furfuraan laakiin khayaan ay wataan iyo makri iyo kayd ayay wataan ha waa meesha ay culummadu u deliishadaan inaynan ambiye ahayn ee ay ahaayeen waxa weye dad caadiya waayo khaladkan ay samaynayaan mar aabbood ay leeyihiin lafii dalaalin mubiin mar ay waxa weeye khiyaamayaan mar ay been sheegayaan mar ay qadiicatu raxim samaynayaan oo wiilkii yarkaa walaalkooda dhibaato ku samaynayaan ma ahay nebiyo oo waxaasoo kale wax qof nebiya uu sameeya maaha marka waxay yidhaahdeen arsilhu macanaa qadan yartac wayalcab wa innaa lahu laxaafiduun annagaa xifdigeena waa ballanqaad wey ballantiina waa ka baxayaan mar alla markay la tagaan bay ballantii ka baxayaan idan marka ballantii waa ka baxeen been waa sheegeen ee, silatu raximkii waa gooyeen oo wiilkii yarkaa dhibaatay ku sameeyeen cuquuqul waalideyn way sameeyeen oo aabbahood dhibaato uusan u dulqaadan karin bay ku sameeyeen intaasoo dhibaata ayay waxa weeye kulansadeen wainaa lahu laxaafiduun qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi Yu- eh, yacquub innii layaxsununii an tadhabuu bihi wa akhaafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum canhu gaafiluun innii anigu layaxsununii waxaa i murugo gelinayo i dhibaya an tadhabuu bihi inaad la tagtaan yuusuf horta sideedaba yuusuf inuu gacantayda ka baxo oo aad la tagtaanba aniga murugo iyo xusni iyo dhib bay igu tahay bal ma iska daayaan haddiiba odagii murugoonayo oy dhibaato ku tahay marka arrintaa dhib bay igu tahay buu yidhi oo waxa weeye mashaakil iyo dhib bay igu tahay innii layaxsununii alxusn waa murugada iyo shiddada an tadhabuu bihi inaad la tagtaan bay dhibaysa waa kow haddana waa khaafu an yaakulahu dhi'ba waxaana ka cabsanayaa inuu cuno yeydu inay cunto addi'bu waa yeyda weeye waraabahan yeyda ayaa la yidhahdaa di'biga an yaakulahu di'bu wa antum canhu gaafiluun idinka oo moog oo ka maqan oo waxa weeye wax kale ku mashquulsan oo cayaaraya inaad inta ilowdaan wiilkii iskama celin karee kamana carari karee inay yeydu cuntaan ka baqaya waa fursadda hadhow ay gadaal kaga faa'iidaysan doonaan wey maxay ku jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain akalahu di'bu wa naxnu cusbatun innaa idan la khaasiruun lain akalahu di'bu haddii di'bigii cuno oo waraaba cuna annagoo wiilkii la joogna oo annagu gacanta ku hayna hadduu yeygii cuno wa naxnu cusbatun walxaal naxnu cusba annagoo jamaaca innaa idan la khaasiruun haddaba kuwa khasaare baa nahay xanal ku falay waxaan waxba ku oolin baan nahay oo aan dad ahayn haddii saa dhacdo odagii marka waa waa laga garhelay waxa weeye waa ku khasban yahay marka wiilkii inuu ogolaado waayo tobankii wiil inuu yidhaahdo wiilkii idii dhiibi mayo cududaarkiisiina socon waa oo aqbali waaye oo waxay yidhaahdeen haddaba annagoo dhan baa khasaarnay haddii walaalkaya oo yara waraaba nagala dhex baxo waa maxay nolosha aan haysanaa marka dad khasaaray baanba nahay ballamihii horey kusii adkaynaya odagii markaa wuu aqbalay bay yidhaahdeen culummadu oo uu ka yeelay eh, hadalkoodii wiilkiina waa ku daray maxay sameeyeen marka allah baa inoo sheegay falamaa dahabuu bihi wa ajmacuu an yajcaluuhu fii ghayaabati ljubbi wa awxaynaa ilayhi latunabi'annahum biamrihim haadaa wahum laa yashcuruun allah waxau yidhi falamaa dahabuu bihi waagii baa beriyey habeenkii baa la seexday waagii baa beriyey waa yagii yidhi arsilhu macanaa qadan birri subax nagu dar waagii markuu bariyey wiilkii waa ku daray odagii waa raacay waa kaxaysteen falamaa dahabuu bihi ay yuusuf wa ajmacuu ay ku kulmeen oo ku heshiiyeen an yajcaluuhu inay ka yeelaan yuusuf fii ghayaabati ljubbi godka guntiisa inay ku ridaan ceelka jubbiga waxa weye meesha ugu hooseysa inay ku ridaan una ka soo bixi karin oo aad u dheer inay halkaa ku ridaan oo kaga soo tagaan ayay go'aansadeen maxaa laakiin dhacay wa awxaynaa ilayhi latunabbi'annahum biamrihim haadaa wahum laa yashcuruun wa awxaynaa waanu u waxyoonnay oo culammadu waxay leeyihiin waawgu waa artay waa sile eh awxaynaa weeye jawaabtii waanu u waxyoonnay wa awxaynaa ilayhi latunabbi'annahum biamr marka ilayhi waa yuusuf weeye haa latunabbi'annahum biamrihim haadaa latunabbi'annahum waad uga warramin ood waad uga warramin biamrihin arrinkan ay sameeyeen haadaa oo kana dhibta ay kuu geysteen waad uga warrami doontaa mar alla markay ceelkii ku rideen ayaa ilaahay u waxyooday nabiyullaahi yuusuf oo waxa weeye loo bishaareeyey oo macnaha hawalwelin ma ku dhimanaysid meeshan waa lagaa saarayaa ilaahay baana ku badbaadinaya laakiin iyagana iyaga oon dareensanay baad uga warrami doontaa arrintan waa macnaha arrinta ku imaan doonta aakhirka qisada markuu odhan doono waxa weeye hal calimtum maa facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun qaaluu a innaka la anta yuusuf ay odhan doonaan iyagoon dareemaynin wa jaa ikhwatu yuusufa fa dakhaluu calayhi facarafahum wahum lahu munkiruun haddii ilmo yar buu ahaa iyag isagiina nin weyn buu noqday waxa weeye nin weyn buu noqday iyagiina rag waaweyn bay ahayna wuu garanayaa isagii marka latunabi'annahum biamrihim hada wa awxaynaa ilayhi ay yuusuf latunabi'annahum ilaahay baa u waxyooday latunabi'annahum biamrihim haadaa waad uga warrami doontaa arrinkoodan ay sameeyeen wahum laa yashcuruun iyaga oon dareensanaynoo ku garanaynin ayaad uga warrami doontaa ee hawelwelin waa maxay sameeyeen marka halkaaga yuusuf markay godkii ku rideen ilaahayna saa yuusuf ugu bishaareeyey oo loo waxyooday waxay sameeyeen culummadu waxay leeyihiin galabtii o dhan bay cayaarayeen gabbalkii markuu dhacay cawaysinkii ay tahay cishaagii ayay aabbahood u imaanayaan iyagoo ooyaya oo is oohinaya oo beenbeen raba inay odayga ku qanciyaan allah waxau yidhi wajaa-uu aabaahum cishaaan yabkuun wajaa-uu waa yimaadeen ikhwatu yuusuf yuusuf ka soo tage ceelkii bay kaga soo tageen wajaa-uu waa yimaadeen ikhwatu yuusuf abaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaaan yabkuun waktigii cishaa waqtulcishaa oo cawaysinkii ay tahay mugdi markay noqotay hameen noqotay ayaa u yimaadeen yabkuuna iyo tabaakuun iyagoo is oohinaya yuusuf u oohi mayaane waa is oohinayaan si odaga loo qanciyo cishaaan yabkuun maxay dhaheen markaa qaaluu yaa abaana innaa dahabnaa nastabiqu wa taraknaa yuusufa cinda mataacinaa faakalahu di'bu wamaa anta bimu'minin lana walow kunnaa saadiqiin waxay yidhahdeen aabbow waanu tagnay innaa dahabnaa nastabiqu annagoo tartamayna ayaanu baxnay oo waa tartamaynay oo waa cayaaraynay wa taraknaa yuusufa cinda mataacinaa maadaama yuusuf uuna nala tartami karinoo wiil yar ahaa alaabtii meeshay noo tiilay iyo dharkii yaanu uga tagoonnay oo u soo noqonaynay waraabihii baa noo soo daba maray fa akalahu di'bu haa di'bigii baa cunay mau jeedaa annagoo ka maqan ha wa taraknaa yuusuf cinda mataac fa akalahu di'bu di'bigii baa cunay yaydii baa cuntay wamaa anta bimu'minin lana walow kunaa saadiqiin ta waa sii adkaynayaan wamaa anta mana tihid adigu bimu'minin lanaa midna rumaysanaya walow kunaa saadiqiin aan runba sheegne nama rumaysanaysid haa waa macnaha waa sii adkayn inay been sheegayaan bay is og yihiin markaas sii adkaynaya haa kabacdi markaa waxay la yimaadeen rabaan odagii inay ku qanciyaan waraabihii inuu cunay qamiiskiisiiba intay dhiig ku soo daadiyeen baale oo waxay leeyihin ibnu kathiir iyo neef bay inta qasheen oo neefkii cuneen baa la yiri ayay dhiiggii ku soo daadaadiyeen haa bidamin kadib buya allah wa jaa-uu calaa qamiisihi bidamin kadib waxay la yimaadeen qamiiskii yuusuf oo dhiig beena lagu soo daadaadiyey ayay la yimaadeen oo odagii u keeneen waxay waa kan qamiiskiisii isagoo dhiig dhiig miirana wa jaa-uu calaa qamiisihi bidamin kadib waa dhiig beena waa gartay markaa yacquub qamiiskii markuu saa u arkay mise qamiiskii meella kama jeexna dhiig unbaa ku daadsan markaasuu yidhi cajaban mataa waxa weeye mataa kaana addi'bu xaliiman goormuu noqday di'bigu mid caqli badanoo ya'kulu yuusuf yuusuf buu cunayaa walaa yashuqu qamiisahu qamiiskiina ma dilaacin haa qamiiskiibuu ka bixiye xagguu dhigay miyaa markaasuu cunay waxaasaa igu sheekaynaysaan waa amaara qawiya marka inay been sheegayaan caddaatay marka waxay garan waayeen kollay haddaad odagii qamiiska u genaysaan jeexjeexa waa garan waaye ilaahay baa seejiyey calaamad bay marka noqotay inay been sheegayaan qaala bal sawalat lakum anfusukum amraa fasabrun jamiil wallahu lmustacaana calaa maa tasifuun qaala waxau yidhi yacquub bal iska daa warkaaad sheegaysaan waa beene waxaad sheegaysaa waxba kama jiraan sawalat lakum anfusukum amra sawalat waxay idii qurxisay lakum idinka anfusukum naftiinna iyo shaydaan baa idii qurxiyey amran arrin baa shaydaan idii qurxiy iyo naftiin inaad macnaha dhibaato samaysaan oo yuusuf dhibaataysaan anigay dhibaataysaan ayaad go-aan ku gaarteen naftiin iyo shaydaan baana idii qurxiyey kabacdiba waxa uu yidhi fa sabrun jamiil ay fa sabrii sabrun jamiil sabirkaygu waa sabr jamiila oo wanaagsan ay laa jazaca fiihi walaa shaka waa cidna u eed sheegan mayo waatuu mar dambe odhan doono way arki doonaa innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah wa aclamu min allahi maa laa taclamuun marka wuxuu yidhi fa sabrun jamiil wallaahu lmustacaan calaa maa tasifuun marka asabru ljamiil waxaa la yidhahdaa alladii laa jazaca fiihi aan argagax iyo shakwa iyo midna ku jirina la sabro ee waa sabrayaa ilaahay baan u sabrayaa wallaahu lmustacaanu ilaahay baa la kaalmo weydiistaa calaa maa tasifuun waxaad sheegaysaan oo aad tilmaamaysaan iyo waxaad samayseenba ilaahay ayaan kaalmo weydiisanayaa ilaahay baa igu filan weeye xasbiya allah wa nicma alwakiil wey sidaas ayuu markaa yacquub ku sabray iyagiina markaas beentoodii waa caddaatay yuusufna waxaa heli doonaa nimankii siyaarada ahaa qodobka dambaan ka dhigi doonaa oo saasuu ku badbaadaya halkan marka imaamulbukhaari waxa uu keenaa halkaasoo kale markuu maray wuxuu keenaa imaamulbukhaari qisatu qisadii caaisha radiallahu canha ifkigii caaisha ayaa waxaa dhacday maalin markii muddo warkii socday qur-aanno soo degi waayey ayaa nebigu wuxuu u yimid caaisha oo gurigii gurigoodii joog aabbaheed iyo hooyaed la joogta markaasuu la hadlo wuxuu yidhi caaisha haddii kollay waxaan hadday kaa dhacday xataa iska qiro ilaahay u toobadkeen markaasay gabar yar ahaydee waxay ku jawaabtay garan weyday aabbaheed bay ku tiri rasuulka iga jawaab markaasuu y maxaan dhahaa hadde an waxaa ku hadla garan may ilay ma ogi waxde hooyadeedna sidii oo kale markaasay waxay tiri idiima helaya bay tiri mathal iyo tusaale ilaa sidii yuusuf aabbihii uu yiri waxa weeye fa sabrun jamiilun wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun markaysaa tiri ayaa markaas waxa weeye waxyigii soo degay ilaahayna beri yeelay caaisha markay sabirkeedii ay halkaa sabirtay marka waxaa la rabaa qofku daa'iman markii dhibaata timaada in la sabro oo jazaca iyo argagaxa la iska ilaaliyo marka insha allah qodobka dambe gaar baan ka dhigaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin